doorashadii ka qabsoontay ismaamulka wasiir ayaa waxaa xilka senatarka ismaamulkani ku guulaystay cabaas sheekh maxamed kaasoo helay codad dhan soddon iyo lix kun laba boqol iyo hal cod codadkii ay dhibteen shacabka ismaamulka wajeer musharax cabaas sheekh maxamed ayaa warbaahinta star uga warbixiyey dareenkiisa kadib markii uu ku guulaystay kursiga senatarka ismaamulka wajeer oo muddo badan uu ololihiisa ku jiray mudane cabbaas sheekh maxamed ahna senatarka cusub ee ismaamulka wajeer ayaa sheegay in wada shaqayn buuxda uu la yeelan doono wakiilada hoose ee lasoo doortay iyo sidoo kale gafanarka cusub ee ismaamulka wajeer waxa uuna ballanqaaday in shacabka ay si habsami leh ugu shaqayn doonaan
alxamdulilaah muddo horeysa horta ilahay baa mahad iska leh oo guushiina siy anigoo ku guulaystay senator made wajeer waxaan lehay alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh taa ka bacdi waxaanse mahad iska leh bulshada reer wajeer meel ay joogtoba iyaan u hambalyeynaa aniga ii codeey oo maaragtay kalsoonay ugu sii codkooda waayo maxaan ahay qofka ugu cod badan wajeer kor u soo dhaca marka taa waxay kutusaysaa maarata kalsooni aad iyo aad ay reer wajeer u leeyihin ay kale leey ayay u haystaan marka waxaan leeyahay walaalayaal waa mahadsantiin meel aad joogtiinba waan i mahad celinayaa marka midda kale waxaan leeyahay guusha waan helnay guushana maxaa iska leh dhammaan reer wajeer waxaa kaloo maan leeyahay waan ballan qaadaya insha allah haddii ilahi nagu simo inaan dadweynihii kii isoo codeeyey iyo kii aan ii codeynba waan u mahad celinayna maxaan leeyahay waan in shaqaynayaa maadaama mas-uulka ilahay anaa issii maanta anaa mas-uulkiin ah oo senatarkiin ah waa inaan aad iyo aad aan wada shaqayno aan dadaalo oo wixii alla wixii maaragtay aan qaban karo aan in qabto iyo wixii u baahantiin mid kale aan leeyahay siyaasa waa dhammaatay waqti siyaasa waa dhammaatay waqti maxay waqtigii bulshadu ay isku soo noqon lahayd siyaasa waa hal maalin laakiin midnimadii iyo walaalnimadii iyo maarata noolaashii dadka lala noolan lahay ayaa maanta muhiim noo ah naka reer wajeer waa dad isjecla ay ahaan jireen reer wajeer ma laha dad maarata qows qows u kala baxsan ma ahayn marka waxaan doonayaa in midnimadii iyo walaalnimadii iyo bulshadii say isu jecleed ay isjeclaan subanno anigana haddaa madaxda aan nahane aniga casaan qaasaan cabaas waxaan dadaalayaa inaan bulshadu isu keeno bulshada reer wajeer ay warkii wala noolaata oo tawfiiqii midnimo ay u hagaajino mada kale waxaan leeyahay gobanarkii soo galay diyaar baan unahay inaan wala shaqayno asina waxaan leeyahay inaan diyaar u noqdo inaan shaqayno oo dadweynihii u shaqayno si allah si maartay dadweynihii bulshadii ay u faa'iidi lahayd bulshada isku keeni lahay loo midayn lahay xoolahooday ani waxaan ballan qaadaya maadaama aan nahay senatarka shaqadiis ay tahay bulshadii xoolahoodii lacagtoodii rasooskoodi wixii alla wixii ay leeyihiin ninka ilaalinayay oo mas-uulka ahay mida ayada waxaan leeyahay waan u istaagayaa waan dabagelayaa meel alla meesha imaado agasha waan la gelayaa waxaan ogsanahay dad badan lacag ay ka maqan tahay beendabeeli dhaha wixii alla wixii genuin ah oo maanta county ku jira faylkooda waan dabagelayaa insha allah meel alla meesha ay laga heli kara lacagta ciid heysay ku imaadi lahayd oo dadweynihii lacagtooda ka maqnay intaasoo sano ay lacag ku helaan marka waxaan leeyahay inaan wada shaqayno madaxda ilaa in soo gashay embiyaashii gabanarkii women reebkii emsiyaasha maxaan rabnaa inaas bedel taye leh oo wax allah wixii meesha magaalada marka wixii ka socday aan maarata aan bedelno baan u baahannahay marka waan soo dhaweynaa iyagana mar waxaan leeyahay mar baan aan yeelan doonaa fadhi oo maarata wax magaaladan wax uga bedeli lahayn ama countiga wax looga bedeli lahay baan ka tashan doonaa insha allah waa dhab horaan dhab weyn baa jiray dadweynihii lacagtoodii iyo xoolahoodii inay maqan yihiin marka aniga haddaan nahay cabaas si allah waan la dagaalayaa maasmaasuqo maasmaasuq haddaa jira ujeer waan hor istaagayaa maxaa yeele lacagta meesha kasoo baxaysa anagaa shaqo kula marka marka la qaybanaan waa inaan dabagalo haddii shaqo la qabtay shaqada haddaan la qabanin inaa shaqada ayadaha la qabto inaan dabagala anagaa shaqo kula macna waxay shaqayn maxaa waye oversight waxaan u faasidgelinahayaa gobanarka xoolihii soo galaayeen waddanka marka haddii maasumaas aa aran waan hor istaagaynaa lacagtii soo deyskeedii waan hor istaagayaa wax qabash- wax- hadday waxba la qabanin waan sheegaynaa waan la ordogaraynaya waana talabaa la qaadaa insha allah isku soo badaduubo senatarka cusub ee ismaamulka wajeer mudane cabaad sheekh maxamed ayaa hore u soo noqday xildhibaankii hore ee bariga wajeer kaasoo haatanna ku guulaystay kursiga senatarnimo ee ismaamulka wajeer cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer